iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad ee luukos ciise oo hor taagan bilaatos oo ahaa taliyaha reer rooma markaasaa dadkoodii oo dhan kacay oo waxay isagii horgeeyeen bilaatos kolkaasay bilaabeen inay ku ashtakeeyaan iyagoo leh waxaannu aragnay ninkan oo quruntayda rogaya oo diidaya in kaysar canshuur la siiyo oo odhanaya inuu qudhiisu yahay masiix oo boqor ah bilaatos ayaa weyddiiyey isagoo leh ma boqorka yuhuudda baa tahay wuu u jawaabay oo ku yidhi waa tidhi dabadeed bilaatos wuxuu wadaaddadii sare iyo dadkii ku yidhi anigu ninkan eed kuma aan helin laakiin way ku sii adkeeyeen iyagoo leh dadkuu kiciya oo dalka yuhuudiya oo dhan ayuu wax baraa dalka galiili ayuu ka soo bilaabay ilaa halkan ciise oo herodos hor taagan bilaatos goortuu maqlay wuxuu weyddiiyey inuu ninku reer galiili yahay goortuu ogaaday inuu ka mid ahaa kuwii herodos xukumo wuxuu u diray herodos kan qudhiisu yeruusaalem joogay wakhtigaas herodos goortuu ciise arkay aad buu u farxay maxaa yeelay ilaa wakhti dheer ayuu doonayey inuu arko waayo wax buu ka maqlay oo wuxuu rajaynayey inuu calaamo ka arko markaasuu su'aalo badan weyddiiyey laakiin waxba uma uu jawaabin wadaaddadii sare iyo culimmadii ayaa istaagay oo aad iyo aad bay u ashtakeeyeen herodos ayaa fududaystay oo ku majaajilooday isaga iyo askartiisiiba oo intuu dhar dhalaalaya u geliyey ayuu bilaatos u celiyey maalintaas qudheeda herodos iyo bilaatos saaxiibo bay noqdeen intii ka horraysayse cadaawo bay isu ahaayeen bilaatos iyo barabbas iyo ciise bilaatos ayaa isugu yeedhay wadaaddadii sare iyo taliyayaashii iyo dadkii markaasuu wuxuu ku yidhi ninkan waxaad iigu keenteen sidii mid dadka rogaya bal ogaada hortiinna ayaan wax ku weyddiiyey oo ninkan kuma aan helin eed ku saabsan waxaad ku ashtakaynaysaan herodosna kuma uu helin wuuna noo soo celiyey oo ma jiro wax dhimasho istaahila oo uu sameeyey taas aawadeed waan edbinayaa oon sii daynayaa waayo waajib bay ahayd inuu iiddaa mid u sii daayo iyaga markaasay wada qayliyeen iyagoo leh wadkan barabbaas noo sii daa kan xabsiga loogu riday fallaagaduw magaalada ka riday iyo dilidda aawadeed mar kale bilaatos ayaa iyaga la hadlay isagoo doonaya inuu ciise sii daayo laakiin way qayliyeen iyagoo leh iskutallaabta ku qodob iskutallaabta ku qodob markaasuu wuxuu kolkii saddexaad ku yidhi waayo waa maxay sharka kanuu sameeyey kuma aan helin sabab lagu dilo taas aawadeed waan edbinayaa oo sii daynayaa laakiin cod weyn ayay ku adkaysteen iyagoo weyddiisanaya in iskutallaabta lagu qodbo oo waxaa xoog batay codadkoodii iyo codadkii wadaaddada sare markaasaa bilaatos wuxuu xukumay in loo yeelo waxay weyddiisteen wuuna sii daayey kii fallaagada iyo dilidda xabsiga loogu riday oo ay weyddiisteen laakiin ciise buu u dhiibay iyaga siday doonayeen ciise waa lagu qodbay iskutallaabta kolkay wadeen waxay qabteen simoon reer kuranaaya ah isagoo beeraha ka soo socda waxayna saareen iskutallaabtii inuu ciise ka daba qaado waxaana la socday dad badan iyo dumar laabta garaacaya oo barooranaya laakiin ciise intuu u soo jeestay wuxuu ku yidhi gabdhaha yeruusaalemow ha ii ooyina laakiin u ooya qudhiinna iyo carruurtiinna waayo bal eega wakhtigu waa imaanayaa goortay odhan doonaan waxaa barakadaysan madhashada iyo uurarka aan weligood dhalin iyo naasaha aan weligood la nuugin markaasay bilaabi doonaan inay buuraha ku yidhaahdaan nagu soo dhaca oo ay gumburahana ku yidhaahdaan naqariya waayo hadday geedka qoyan waxaas ku sameeyaan waxaa ku dhici doona kan engegan waxaana lala waday laba kale oo xumaanfulayaal ah in lala dilo markay yimaadeen meeshii la yidhaahdo dhakada halkaasay isku tallaabo ku qodbeen isaga iyo xumaanfalayaashii mid midigta kan kalena bidixda markaasaa ciise wuxuu yidhi aabbow iyaga cafi waayo garan maayaan waxay samaynayaan markaasay dharkiisii qaybsadeen wayna saami riteen dadkuna way taagnaayeen iyagoo daawanaya taliyayaashuna way ku qosleen iyagoo leh kuwo kale ayuu badbaadiyey kanuu ha isbadbaadiyo hadduu yahay masiixa ilaah kan uu doortay askartiina waa ku majaajiloodeen oo intay u yimaadeen ayay qal siiyeen oo waxay ku yidhaahdeen haddii aad tahay boqorka yuhuudda isbadbaadi meel ka korraysa isagana waxaa ku qorraa qorniin leh kanu waa boqorka yuhuudda xumaanfalayaashii deldalnaa midkood ayaa caayay isagoo leh miyaanad ahayn masiixa annaga iyo qudhaadaba badbaadi laakiin kii kale ayaa jawaabay oo canaantay isagoo leh miyaanad xataa ilaah ka baqin waayo isku xukun baad tihiin waayo innaga waa inoo xaq maxaa yeelay waxaynu helnay abaalkii wixii aynu falnay ninkanuse wax aan jid ahayn ma uu falin markaasuu ku yidhi ciisow i xasuuso goortaad boqortooyadaada ku timaado wuxuu ku yidhi runtii waxaan kugu leeyahay maanta firdooska ayaad igula jiri doontaa ciise waa dhintay haddaba waxay ahayd abbaaraha saacaddii lixaad dhulka oo dhammuna gudcur buu noqday ilaa saacaddii sagaalaad qorraxdu way madoobaatay daahii macbudkuna dhexda ayuu ka kala dillaacay markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi aabbow gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa goorta waxaas yidhi ayuu ruuxii bixiyey boqol u taliyihii goortuu arkay wixii dhacay ayuu ilaah ammaanay oo yidhi hubaal ninkanu xaq buu ahaa dadkii oo dhan oo daawasho isugu yimid goortay arkeen wixii dhacay ayay noqdeen iyagoo laabta garaacaya waxaa meel fogna ka taagnaayeen kuwii ciise yiqiin oo dhan iyo dumarkii galiili ka soo raacay iyagoo waxaas dayaya ciise waa la aasay oo bal eeg waxaa jiray nin yuusuf la odhan jiray oo taliyo ahaa wuxuuna ahaa nin wanaagsan oo xaq ah isaguna raalli kama ahayn waanidoodii iyo falniinkoodii wuxuuna ahaa reer armitaaya oo ahayd magaalo yuhuudda kan boqortooyadii ilaah sugayey kanu wuxuu u tegey bilaatos oo ka baryey ciise maydkiisii markaasuu soo dejiyey oo kafan ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd meel aan weligeed ninna la dhigin waxay ahayd maalintii diyaargarayska sabtidiina waa soo dhowaanaysay dumarkii kala yimid galiili ayaa daba socday oo arkay xabaashii iyo sida meedkiisii loo dhigay markaasay noqdeen oo dhir udgoon iyo cadar soo diyaar gareeyeen sabtidiina way nasteen sida qaynuunka u ahaa